matagga, dhagax xanuunka, dhabar xanuunka. GP-ga ama dhakhtarkaaga rugaha dhakhtarka guud ayaa laga heli karaa xalimaadda waxaad ballan uga qaadan kartaa rugtaada caafimaad si aad u hesho talo caafimaad bartilmaameedka iyo dawo qoritaankaba jiibiyada ayaa weliba bixiya adeegyo saacadaha caadiga ah ka baxsan keli u garaac lambarka caadiga ah ee jiibigaaga goorma iyo sababta ballan ka qaado jiibigaaga deegaankaaga markaad bukooto ama waxyaalo dhibaatayhi ku helaan ma hubtaa jahwareerka caawimo ma rabtaa nhsta hal hal hal waa adeeg telefoon bilaash ah oo kaa gargaari kara helitaanka gargaarka caafimaadkaaga jirka ilkaha sida dhaqsaha leh laakiin aan ahayn xaalad deg deg ah waxaa la heli karaa afar iyo labaatanka saacadood toddobada maalmood si aad kaaga gargaaraan helitaankaaga adeegyada daryeelka caafimaadkaaga dhaqso u hel adeegaaga wac hal hal hal khadka bilaashka ah ama moobalka si aad telefoon ugu hesho adeega nhsta hal hal hal wac hal sideed eber eber hal hal hal hal jeexmada kala baxa furuuruca murug murug murugyada iska imaatinka nhsta adeegyadoodu adeegyada iska imaatinka ayaa daaweynaya cudurrada iyo waxyeelooyinka fudud ee aan u baahnayn tegitaanka imarjisiyada shilalka sida aaneyda adeegyada iska imaatinka shafiil ayaa furan saddex boqol iyo shan iyo lixdanka maalmood ee sanadka uma baahnid ballan oo waxaad ku arki doontaa kalkaaliye ama dhakhtar khibrad u leh goorma iyo sababta xarunta inchesta ee iska imaatinka brodlane shafield swan waxaad furan tahay sideedda subaxnimo ilaa tobanka habeennimo qaybta dhaawacyada sahlan ee shafield nhsteeda cisbitaalka royal halmshire dadka qaar ayaad ka heli kartaa oo furan sideedda subaxnimo ilaa sideedda fiidnimo margasho laab xanuun dhiigbax daran miyir doorsoon iyaneeda ama lambarka sagaal sagaal sagaal shilka iyo emerjinsiyada waaxyahooda ayaa siiya daryeelka dhaqso leh dadka muujiya calaamadaha jirooyinka daran ama sida xun u dhawaacma haddii aada wacdo sagaal sagaal sagaal oo aada u sheegto howlwadaga in uu jiro xaalad emerjensi caafimaad ah baabuur gurmad ah ayaa loo soo diri goobtaa goorma iyo sababta adeegyada emerjensiyada ah ayaa u mashquul ah waa in keliya loo isticmaalo xaalad aada u daran ama nolosha halis gelin karta shafiil waxaa jira a n e shilka iyo emerjensiyada qaabilsan dadka qaangaadhka ah keliya loogu talagalay isticmaal noral janal iyo iyaneeda caruurta si gaar ah loogu talagalay cisbitaalka shafiil children hagidda dhaqso leh ee la xullin karo shilalka iyo emerjensiyada u garaac dhakhtarkaaga haddii rugta caafimaadka la xidhay telefoonkaaga ayaa loo duubi doonaa adeega g b-ga ee saacadda caadiga ah ka baxsan nhsta hal hal hal telefoonka hal hal hal laga heli karo afar iyo labaatanka saacadood maalintii saddex boqol iyo shan iyo lixdanka maalmood ee sanadka xarunta la yskama iman karo shafield nhsteeda dadka qaangaadhka ah iyo caruurta telefoonka eber hal hal afar laba afar hal laba toddoba eber eber rockham house seventy five barodlane shafield s one three p h oo furan sideedda ilaa tobanka saddex boqol iyo shan iyo lixdanka maalmood ee sanadka qaybta dhaawaca sahlan ee shafil nhs-ka dadka qaan gaadhka ah oo keliya bifalor royal halmshire hospital golosov road sheffield esten 2 j f oo furan sideedda ilaa sideedda maalin kasta looma baahna ballan adeega emergensiga daryeelka ee isha dadka qaangaadhka ah oo keliya telefoonka eber hal hal afar laba toddoba hal laba afar sagaal shan dhaawaca indhaha ama isha oo la heli karo isniinta ilaa jimcaha sideedda subaxnimo ilaa afartiyo barhka laga reebo arbacada oo ah sagaalka ilaa afartiyo barhka royal halamshe hosbital golosov road sheffield esten 2 g f caruurta ka hooseysa lix iyo toban jir ee u baahan daaweynta emerjensiga ah indhaha ayaa la geynay waxaa la geyn doonaa waaxda emerjensiga ee sheffield children hospital daryeelka caafimaadka dhaqsaha ah ee dadka waaweyn iyo caruurta telefoonka hal hal hal waxaa la heli karaa maalin iyo habeen saddex boqol iyo shan iyo lixdanka maalmood ee sanadka si loo helo daryeelka degdega ah ee ilkaha xusuusnow waxaa shilka iyo emerjensiyada ayaa loogu tala galay dadka u baahan wax ka qabasho caafimaad emergency deg deg ah ama shil dhacay emerjensiga waxaad qof u la kulmi karti la kulmi kartaa miyir beelay dhiig baxay jabitaanka lafahoo looga shakiyo laab xanuun neefsigoo ku adkaada daroogo siyaarada ah qaadasho qofka loo liqay shay wax u dhin leh samowga ama dhaawac weyn leh ka hor imaatinka teginta waxaad emerjensiga kani maaha emerjensiga ama shil ama shilba ma sugi kartaa oo ma kaa u tegi kartaa dhakhtarkaaga g b-ga dhakhtarka kale wax ma ii qaban karaa adeeg kale oo ka duwan ma kaa caawin karaa oo ma ka dhaqso badan yahay adeegyada ku duwan ayaa ku qoran warqadan